galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington
waa maalin jimcaha bisha mey waa sagaal iyo toban sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabta waxaa idiin daadaheynaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo maalmaha nairobi iyo muqdisho ay ka wadeen xubno ka tirsan baarlamaanka federaaliga ee soomaaliya xildhibaanada nimanka horu socod mucaarad maa cidna mucaaradku maaha dhinaca kale waxay si toosa u gacansiinayaan xukuumadda hadda jirta ayagaa madaxweynaha codka siiyey qof haddii shaqo loo diro ee loo diibo shaqada isagoo nusul qabanba la yidhaahda haddana ma qaban kartid waa qalqalayaa qof dadka dowladdan taageersan ama dowladdan waxbaraskeeda ama muddada gaaban ay jirto runtii marxaladaas horta in aad loo qaadqaado ama loo fiiriyo kama habboona waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan roobab xooggan oo xalay ka da'ay magaalada muqdisho iyo khasaare ay geysteen xubintii umuuraha islaamka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa shalay iska fogeeyey in culays uu ku saaray madaxii hay-adda f b i da in ay soo xirto baaritaankeedii ku aadanaa gacanyaro aad ugu dhowaa madaxweynaha isagoo su-aalana ka keena baahida loo qabo dacwad ooga gaara oo baara haddii ay jirto faragelin ruushanka uu ku sameeyey doorashadii labadii kun iyo lix iyo tobanka si ay u marin habaabyaan hanaankii doorashada maraykanka mar la weydiiyey haddii uu weydiistay agaasimihii uu shaqada ka eriyey james comi madaxweyne trump inuu ka haro baaritaankii lagu hayay la taliyihiisa dhanka ammaanka michael flin waxa uu ku jawaabay madaxweyne trump maya shir jaraa-id oo uu qabtay oo ah kii ugu horreeyey tan iyo bishii hore abriil labaiyo tobankeedii isagoo uu dhinac taagnaa madaxweynaha colombiya joan manuel santos trump waxa uu dafiray inay jirto faragelin isaga iyo ololihiisa doorashada ay ruushku ku lahaayeen hadalka trump ayaa yimid kadib markii ku-xigeenka waaxda cadaaladda rod rosentin uu u magacaabay muller inuu noqdo baaraha guud ee faragelinta ruushka isagoo sidoo kalena kulan la qaatay golaha sanadka oo uu warbixin ku siiyey kulan ay albaabadu u xirnaayeen madaxweyne donald trump ayaa maanta u ambabaxaya safarkiisii ugu horreeyey tan iyo markii uu xilka qabtay safarka madaxweynaha ayaa kusoo beegmaya iyadoo aqalka cad ay xiisadii ka taagan tahay qaar ka mida dadka faallaya siyaasadda ayaa tilmaamaya in xiisadda ka taagan aqalka cad ay u dhiganto fadeexaddii watergate ee uu xilku ku waayey madaxweyne nixon madaxweyne trump ayaa safarkiisani wuxuu ku soo mari doonaa sacuudiga israel iyo vatican dalalkaas oo ay ku yaalaan goobaha ay weyneeyaan dadka haysta diimaha islaamka kiristanka iyo yuhuudda
siriya ayaa dhaleecaysa weerara isbahaysigu maraykanku horkacaya ay u geysteen xarumo milatari oo dowladdu ay leedahay taasoo ay saraakiisha siriya sheegeen in lagu dilay dhowr qof islamarkaana waxyeelo loogu geystay qalab yaallay xerooyinkaasi saraakiisha syriya ayaa sheegay in weeraradii jimcaha maanta ka dhacay meel u dhow xuduudda jordan inuu yahay mid daawacaya dadaalka ay ciidamada syriya iyo isbahaysigu ay kula dagaalamayaan kooxda isis ruushka oo ah saaxiib dhow oo ay leedahay dowladda syriya ayaa ku tilmaamay weeraradaasi ka dhankaa dowladda iyo xarumaheeda milatariga mid aan la aqbali karin afayeen u hadla taliska dhexe ee maraykanka oo lagu magacaabo major george jacos ayaa v o eda u sheegay in ciidamo taageera dowladda syriya ay bilaabeen inay difaaci ka samaystaan meel u dhow xarunta altanfa iyadoo ciidamada dowladda ay adeegsanayeen taangiye iyo weliba baaldoosaro iyo baabuur kale oo gaashaamo waxayna bilaabeen dhismaha dhufeysyo saacado kadib ayay sheegeen in isbahaysiga ay duuliyeen dhowr diyaaradood uuna dhowr gantaal oo digniina ay ku rideen ciidamada dowladda balse ay iska dhega tireen oo ay dhismahoodii sii wateen taasoo keentay duqeynta halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington haddana ogeysiis haddii aad joogto waqooyiga america waxaa barnaamijyada laanta afka soomaaliga ee v o e da ka baxa aad ka dhagaysan kartaan telefoonkaaga adigoo garaacaya hal sideed lix toddoba lix toddoba shan eber labo toddoba laba ama hal lix afar hal shan shan labo shan eber shan eber haddii aad isticmaalayso shirkadda telefoonka ee t mobile si aad lacag la-aan ugu dhagaysato wararka v o a wac hal toddoba hal labo afar laba labo lix sideed eber saddex
waa tahay aynu gudugalnay qeybaha kale ee idaacadda roobab culus ayaa lagu soo waramayaa in shalay ilaayo xalay ay ka da-ayeen gobollo kala gedisan oo soomaaliya ah magaalada muqdisho waxay ka mid tahay meelaha uu roobka uu ka da-ay waxaana mas-uuliyiintu ay sheegeen in khasaare nafeed uu jiro kaasoo ka dhashay roobabkaasi da-ayay saacado badan cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa xaaladda roobabkaasi waxa uu ka waraystay wariyaha v o a saynab abuukar aad baad umahadsantay cabdixakiim roobka oo muddo saacado socday watayna dabaylo xoogiisa waxa uu ka da-ay habeennimadii xalay muqdisho iyo qeybo badan oo gobolada dalka soomaaliya ka mid ah inkasta oo dadka iyo dunyaduba ay ku diirsadeen raxmadda eebe haddana dhinaca kale daadad roobabka ka dhashay ayaa sababay khasaaro dhimasho iyo burbur soo gaaray xaafado dhowr ah oo ka mid ah magaalada muqdisho waayahay khasaaruhu intuu leegyahay seynab ilaa hadda ma la ogyahay iyo weliba burburka hantiyada uu geystay roobkaasi meelaha qaar waxaa la ii sheegay in guryo dumay ay dad ku dhinteen tirada dadka roobabka ku dhintay inta la ogyahay ilaahi hadda waa saddex ruux oo laba ka mid ay yihiin caruur isku qoys ah kadib markii degmada boondheere guri ku yiilay uu qoys ka mid ah dadka dhintay uu ku dumay way dhici kartaa in dhimashada ama khasaaraha uu intaa ka badan yahay dad iyaguna sidoo kale ku dhaawacmay amaba ay ka soo gaadhay dhaawac ma jiraan roobabkaasi da-ayay dad dhaawacyo ay kasoo gaareen dhowr qof oo xaafado kala duwan oo magaalada ku yaala waa la ii sheegay waxaa jiray gawaari habeennimadii xalay markuu roobka da-ayay gaadiid roobka daadadkii socday ay qaadeen markaad maraysid magaalada muqdisho meelaha qaar waxaad arkaysaa roobabkii da-ayay oo biyo dhigay wadooyinka waaweyn ee dhex mara xaafadaha gobolka banaadir qaar ka mid ah wadooyinka ayaaba xirnaa saakay oo boholo ka samaysmay halka qaar kalena ay yihiin kuwo ay biyo fara badan buux dhaafiyeen waayay sayri markaynu taa ka nimaadno dee dadka xaafadaha iyo weliba magaalada gudaheega degan waxaa jira iyaguna dad danyara oo degan goobaha ay dadku ku barakaceen amaba abaartu ha saamaysa ama dadka dalka gudihiisa ku barakacay ha noqoto iyo kuwa xaaladooda ma laga warqabaa inaba inay wax saameyna ku yeesheen roobabkan da-ay dhinaca kale roobabka marka laga hadlayo saameyntiisa saameynta ugu daran waxa uu ku reebay xeryaha ay ku jiraan dadka kasoo cararay abaaraha ee ku nool duleedka magaalada muqdisho maadaama ay degan yihiin guryo ka samaysan cawshado ulo iyo maryo laysku geeyey oo dhibicda roobka celin karin xilliga kulaylkana kulka qoraxda aan iska difaaci karin dhowr ka mid ah barakacayaasha oo aan la xiriiray waxay ii sheegeen in ilaa iyo xalay roobkii da-ayay uu ku dulfeeray iyaga iyo caruurtooda islamarkaana qaarkood waxay ii sheegeen in saakay ilaa iyo xilligan aan kula hadlayo inay ku mashquulsan yihiin moosida biyihii soo galay aqladii ay deganaayeen daadadka roobabka ee ka dhashay waay inaba wax gurmada iyo weliba taakulaha oo dhinaca dowladda iyo weliba dadka gargaarka fidiyaa oo hadday noqoto dadkaasi abaaraha kasoo barakacya danyarta ah ee roobku saameeyana noqoto amaba goobihii guryihii dumaya dadkii roobka waxyeeladu kasoo gaadhay loo fidiyo inta ogaalka aad ogtahay ma jiraan roobka saacadihii lasoo dhaafay maadaama uu ka da-ayay muqdisho iyo daafaha magaalada iyo guud ahaan gobolada dalka dadka barakacayaasha ee ku nool duleedka magaalada muqdisho oo markii horeba ay saameyn ba-an oo dhibaato ba-an oo dhanka nolosha ay haysatay ilaa iyo maanta ma jirin gurmad la taaban karo oo dadka loo sameeyey inkastoo maalmihii hore inta aanay roobku ka curan gudaha dalka ay jireen gargaar aan sidaa u buurnayn oo ay sameynayeen dadka shacabka iskood isku xilqaamay ee ku nool gudaha dalka iyo dibadiisa iyo weliba hay-adaha samafalka iyo dowladda qeyb ka tirsan ee mas-uuliyiinta dowladda inkastoo roobkan saacadihii lasoo dhaafay un uu da-ay ilaa iyo hadda ma jiro cid ka tirsan dowladdu arrintan ka hadashay saameynta iyo guud ahaan khasaaraha roobabka daadadkii ka dhashay iyo weliba gurmad loo sameynayo dadka ay dhibaatooyinka ama saameynta ba-an roobabkuna ay ku yeesheen oo dadka barakacayaashu ay ugu horeeyaan waaya geesta gale haddaan saynab ku weydiiyo wararka qaar baa sheegaya in isgaarsiintana iyo sidoo kale korontadaba ay dee roobabkan ay saameeyeen iyada taasi jawigaasi suwaa xali toole saameyninaba ma ku yeelatay labadaasoo dir aynu ognahay inay bulshada u leeyihiin ahmiyad aada u ballaadhan marka qaab nololeedka iyo hanaanka hadda casriga ee loo noolyaha ay noqoto saameynta guud ahaan adeegyada aas-aasiga ee bulshada roobku si siman buu guud ahaan dadka u saameeyay ku nool degmooyinka magaalada muqdisho habeenimadii xalay meelaha qaar korontadii layrarkuwa ay ka maqnaayeen meelaha qaarkoodna saameyn ba-an bay dadku ku yeesheen oo roobku waa uu ka xoogganaa sidii hore ama maalmihii lasoo dhaafay qeybo badan oo roobab ka curtay gobolada dalka iyo magaalada muqdisho isgaarsiintii dhankii weliba guud ahaan siiba adeegyada korontadabu saameynta ugu badan meelaha qaarkood xaafadaha roobabka ay ku yeesheen saynab abuukar maxmed ayaa ahayd waxaana khadka telefoonka ugu warmaysay wariyaha v o a ee washington cabdixakiim maxamuud shirwac
jimco wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegaysanaysaan colaada ka taagan dalka yeman ayaa faraha kasii baxaysa iyadoo ay sii xumaanayaan xaaladaha baahi iyo weliba beelacsanaanta haysata qaxooti ku sugan dalkaasi oo tiradoodu ay gaarayso laba boqol sideetan kun kuwaasoo sagaashan iyo kow boqolkiiba ay yihiin soomaali hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootigana waxay sheegtay in tiro ka badan soddon kun oo soomaali ay dagaalada yeman ku qasbeen inay kusoo laabtaan soomaaliya ibraahim xasan daandure ayaa warbixinta noo soo koobaya dalka yemen ayaa ah meesha qaxootiga iyo muhaajiriinta ka imaanaya geeska afrika ay qaarna ay degaan ay ku nagaadaan qaar kalena ay kasii gudbaan iyadoo qaxootiga ugu tirada badan oo dhan laba boqol iyo konton iyo shan kunna ay yihiin soomaali dalkaasi imaanaysay ilaa iyo sagaashanaadkii horraantiisii inkastoo dalka yemen uu dhaqan ahaan si deeqsinimo ku dheehan tahay uu aqbalay qaxooti uuna yahay dalka keligaee gacanka arebiya ee seexay inuu martigeliyo qaxootiga ayaa haddana dagaalka ka socda uu xadiday awooddiisii uu ku gargaarayay qaxootiga colaadda ka socota dalkaasi in ka badan laba sannadood ayaa qaxooti badan ay la kulmayaan dhibaatooyin isa soo taraya ee la xiriira baahidooda aasaasiga iyagoon haysanin adeegyada ay u baahan yihiin colaadda ka taagan dalkaasi yemen waxaa si xoogle ay u saameynaysaa dadka rayadka ah iyadoo sababaysa dhimasho iyo khasaarooyinba waxaana tan iyo markii uu bilowday dagaalka la sheegay in soddon kun iyo lix boqol oo soomaalihii ay dib ugu laabteen dalkoodii iyadoo tiro kaloo badanna ay la soo xiriirayaan hay-adda qaramada midoobey ugu qaabilsa qaxootiga ee u n h c r si ay uga kaalmayso inay dib ugu laabtaan dalkooda iyaga oo muujinaya ammaan darro iyo galaangal la-aan dhinaca adeegyada ah ee halkaasi ku haysta u n c r ayaa waxa ay taageertaa dadka iskood ugu laabanaya dalkooda sannadkii labada kun toddoba iyo tobankiina waxaa hay-addu ay caawisay in ka badan toban kun oo soomaali ah oo go'aansaday inay soomaaliya dib ugu laabtaan iyadoo hay-addana ay sii wadi doonto taageerada dadka raba in dalkooda ay ku noqdaan soomaalida ka diiwaan gashan dalka yemen ee qaxootiga ah ayaa ka kala yimid gobollada banaadir shabeellada dhexe shabeellada hoose bay iyo gobollada waqooyi galbeed waxaana dadkaasi ay ku nool yihiin magaalooyinka sanca iyo cadan iyadoo sidoo kalena qaxooti badan ay ku jiraan xerada alqaras hay-adda ayaa waxa ay warqadaha aqoonsiga iyo qarashka safarkaba ay ka caawisaa dadka noqonaya iyadoo sidoo kalena taageero dheeraada loo fidiyo marka soomaaliya ay gaaraan dadka ayaa inta badan doorta inay ka degaan magaalada muqdishow iyagoo aaminsan in halkaasi ay ka heli karaan taageero deg dega u n h c r ayaa gudaha yemen qaxootiga waxay ka taageertaa dhinaca gargaarka iyo magangeliyada iyadoo mararka qaarna u fidisa adeeg dhinaca sharciga ah waxaa kaloo ay ka taageertaa dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka ibraahim xasan daandure ayaa warbixintaasi noo soo koobay kana dhegeystayaal waa barnaamijkii toddobaadlaha ee faaqidaada toddobaadka jamaal axmed cismaan ayaa nala socodsiinaya
toddobaadkan waxaa u dhammaaday boqolkii maalmood ee ugu horreeyey tan iyo markii madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo loo doortay xilka madaxtinimada soomaaliya isla toddobaadkan waxaa soo baxayay warar sheegaya in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ay isku biirsadeen madal ay ugu magacdareen horu socod ajandiyaasha xildhibaanadaasi ayaa su'aalo badan ka taagnayd dadka qaar ayaa u arkaya inay yihiin xildhibaano mucaarad oo ka soo horjeeda sida ay wax u waddo dowladda madaxweyne farmaajo halka kuwo kalena ay u arkaan kuwa doonaya in laysla xisaabtamo maadaama dowladdu ay ku baaqday isla xisaabtan xildhibaanadan oo muqdisho ku jiray toddobaadkan ayaa waxa ay sheegeen inay yihiin kuwo u istaagsan sidii waddanka nidaamka hadda wadqaybsiga ku salaysan looga gudbi lahaa islamar ahaantaasina loo gaari lahaa nidaam ku salaysan xisbiyo waxay sidoo kale ku doodayaan inay doonayaan in dowladdu ay la xisaabtamaan balse tuunkay dadka qaar qabaan ayaa ah in xubnahani ay isu bahayseen sidii ay dowladdu u mucaaridi lahaayeen islamarkaasina ay u ridi lahaayeen xukuumadda cusub ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare xasan khayre taasoo hadda jirta wax ka yar laba bilood haddaba qodobka doodda toddobaadkan waxa uu yahay ma loo baahan yahay wakhtigan xaadirka ah oo ay dowladdu cusub iyo jiritaankeedu ka yar yahay afar bilood in lagu bilaabo dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo ka dhana dowladda maxaa xilligan ku soo beegay isbahaysigan cusub ee ay xildhibaanadu ku midaysan yihiin maxaa la gudboon baarlamaanka xubnihiisa kale qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu ku qaadaa dhigi doonaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa dooda maanta ay nagala qayb qaadan doona xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig oo ah guddoomiyaha xildhibaanada la magac baxay horur socod xildhibaan yacquub cali maxamed oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaan daahir canshuur oo ka tirsan ururada bulshada rayidka saddexdooduba waxa ay joogaan magaalada muqdisho iyo brofeor cabdiwahaab cabdisamed oo taxliilo siyaasadeed kuna sugan magaalada nairobi waxaan ku horaynayaa marka hore xildhibaan xidig oo aan jeclaha inaan weydiiyo bal inuu marka hore sharaxaad inaga siiyo sababta ay u sameeyeen wadashan la magac baxday horu socod bismillahi raxmaani raxiim waa idin salaamayaa v o e da saaxiibada dooda ka qayb qaadanaya iyo dadweynaha soomaaliyeed ee dhegeysanaya intaba runtii barnaamijkan horu socod waa barnaamij dee hadda bilow ah aragti xildhibaano isweydaarsadeen kabacdina ku heshiiyey inay sameeyaan horu socod wax kusoo beegay xilligan oo gaari ma jiraan laakiin maadaama fasax lagu jiro inta fasaxa lagu jiro in laga faa'iidaysto fursadaas oo wixii afkaar iyo fikra la isweydiiyo dhinaca kalena iyadoo la ambaqaadayo waktiga siduu u yaryahay oo muddo laba sano gudahooda la doonayo in xildhibaanada kulli ay xisbiyo ku biiraan oo laga gudbo barnaamijka four point five ama afar dhibic shan taas ayay xildhibaanadu runtii laga laga hortegay iyo in wadanku uu yeesho xisbiyo oo xisbiyadoosi faa'iidooyinka ay leeyihiin aada loo garanayo marka waxyaaba gaaro kusoo beegay xilliga xilliunbuu samaysmi lahaa xilliga xilli kamida weeyaan xildhibaan xidig sida aad sheegtay waxaad arrintani ugu dhawaaqdeen iyadoo baarlamaanku hadda fasax ku jiro oo aad dooneysaan in howlo idin horyaalla aad dardargelisaan oy ka mid tahay in xildhibaanadu ay tahay inay ku biiraan labada sano soo socota xisbiyo siyaasadeed iyo inay ka mid noqdaan axsaab siyaasadeed oo waddanka nidaamkiisu la rajaynayo in sannadaa soo socdo uu gaaro ma kula tahay in xilligan aad ku degdegteen madashan oo dadka qaar durbaba ay u fasirteen inaad tihiin qolooyin mucaarada oo dowlad curdun ah aad ku bilowdeen inaad mucaarado kala hortagtaan adigoo aada u mahadsan horta waxaan rabaa inaan inaan mar kale xaqiijiyo maantana waxaan umalaynayaa inaad wixii qoraal ahaa iyo wixii hadal ah ee naga soo baxay shirkeygi jira inaad haysaan balfilaya ama cid waliba ay aragtay annagu run ahaantii de horta waxa beri dhacaya iyo waxa beri kadib dhici doona ilaahay baa yaqaana ama iman doona xaaladda wadanka ayaana hagaysa mar walba waxa imanaya xildhibaanadu waxay xildhibaano u yihiin inay cadaan oo cunaan oo seexdaan oo soo toosaan oo maxaan ku idhaahdaa keliya maaha waa inay fakeraan waa inay wadanka horumarkiisa ka fakeraan waa inay wadanka maxaa dan waa ka fakeraan waa inay wadanka maxaa dhibaya ka fakeraan waa inay wax walba ay ay eegaan wey taa marka in xildhibaanada horta ay dhaqdhaqaaqaan oo ay exercise gareeyaan mas-uuliyadda saaran oo ay maxaanku idhaahdaa hawla la yimaadaan waa wax jira waayo oo loo baahan yahay oo mas-uuliyadda saarana taa marka laga tago xildhibaanada nimanka horu socod mucaarad maa cidna mucaarad kuma aha dhinaca kale waxay si toosa u gacan siinayaan oo hadalka bini-aadmiga in meelo kale loo leexleexiyo ma qofkii dan kale lahi dantiisa kale isagaa yaqaana meeshuu ka raadsanaya waxay u diyaarsan yihiin inay gacan siiyaan xukuumadda hadda jirta dowladda waa ka wada midnahay madaxweynaha inay gacan siiyaan oo ku gacan siiyaan wixii wanaagsan oo uu qabanayo wixii maxaan ku idhahdaa uu khaldayana ay ka qabtaan maxaankuyidha xukuumaddu wixii ay qabanayso ee wanaagsan ay ku gacan siiyaan wixii ay khaldaysana ay ka qabtaan meesha ay ka gaabisana ay u tilmaamaan taas ayay ayay ayay u dhisan yihiin waxaan garan lahay cabsida iyo mushkuladda iyo welwelka xukuumad waa la dhisi jiray madaxweyne waa la noqon jiray xildhibaanna way shiri jireen go-aamo way soo bixi jireen iminka waa madal doonaysa afar dhibic shan inay ka gudubto oo xisbi u gudubto mucaarad aan ahayn mooshin aan wadin kuwa mooshinna wado ordayaa iman jiray maxaan ku idhahdaa markiiba iman jiray maxaan ku idhahdaa waana laga gudbi jiray maxaan ku idhahdaa si kastaba ha loo maareeyo cabsidan iyo walwalkan iyo kalsooni xumada haysa maxaan ku idhahdaa systemkan iminka jira iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo dadkan qaylinaya horta taasaa loo baahan yahay in in la isweydiiyo waa yahay aad baad umahadsan tahay xildhibaan yacquub haddaadna maqlayso saaxiibka oad baarlamaanka ku wada jirtaan xidig waxa uu leeyahay arrintani ma ahan midaanu doonayno inaan fadqala iyo walola dadka aan ku gelino waa midaan doonayno inaan wax ku wanaajino oo aan wixii dhaliilahana aan soo gudbino wixii wanaagana aan intaan la garabgeli karna la garabgelno bal maxay kula tahay madashan horu socod ay saaxiibadaadi qaar ku dhawaaqeen bismilah waad mahadsan tahay dhammaan shaqaalaha iyo iyo hadda v o a iyo midda soomaaliyeed oo meel kasta ay joogtona dhegeysanaysa iyo saaxiibka kulida runtii shaaid ixtiraam badan ii leh oo cabdirashiid xidib iyo dhammaan waa idin salaamay runtii waktiga hadda aan ku jirto waa marxalada dawladda ay jirto haddii la qiimeeyo ama la fiiriyo wakti aada u kooban waayo madaxweynaha muddo saddex bilood ka yar ama ku dhawaad ayuu jiraa xukuumadduna waxay jirtaa bil iyo todoba iyo toban beri madasha maldhibaanada kulliga ee saaxiibadeyda waa ku ixtiraamayaa in maldhibaanada kurdo ay samaystaan waxay swareysaan xaaladaha ay qiimeeyaan waajibka maldhibaanada saaran waayo laakiin waxaan isleeyahay qaynun waxaa jira iska samaysnay oo oo aan aan shalayna ahayna laakiin dadka marka xil loo dhiibo muddo lix bilood gudahooda lama qiyaasi karo ama xisaab oo ama xaalad oo lama fiirin karo dawlada dawladdan waa waxay haysataa taageerada shacabka soomaaliyeed baarlamaankan ama tobanka sano aan kamid ahayn waxyaabaha ummadda hadda dhigaheeda kusoo dhacaya oo oo saaxiibadeeda ay ay ay hadda barnaamijka kurdada ay ku dhawaaqeen iyo nairobi runtii hadalhaytaas aada ayay ay dadka ummadda soomaaliyeed tuhum badan ama shaki badan u gelisay marka waxaan isleeyahay haddaan soo koobo marxaladii arrintaas la iswarsan lahaa lama gaarin marka xoogaa deg deg ayaa muuqda dadkana waxay usoo baxayaan haddaa wanaag kasta aad ka shaqay ka shaqayso khilaafaadkii iyo muddooyinkii lasoo maray iyo bedbedelkii reer wasaarihii lagu reer wasaarayaashii dalka soo maray soqortii markii loo fiiriyo xoogaa welwaa jira marka marka welwelkaas wakti inaan siino oo hadda lagu degdegin shacabka ayaa tilmaami doona dawladdan hadday aysan ahayn ti ballanqaadihii iyo waxyaabihii ay ku talagashay ay fulinayso anaga shacabka fariinta markii noogu imaato unbaa la xisaabtan iyo iswarsashada un gelideeda baarlamaanka uu ku fiican yahay hadda waktulhaadirkan dadka dawladdan taageersan ama dawladdan waxqabadkeeda ama muddada gaaban ay jirto runtii marxaladaas hadda in aad loo qaad qaado ama loo fiiriyo kama haboona midda kale labaad xisbiyi waa jirtaa muddo laba sano in xisbiyada lagu biiro taas dartigeeda midda tuuri maaha madashii ayaa lagu go-aamiyey hadda ugu dambeysay oo ismihii dawladdan heshiis madasha ayuu ahaa laakiin baarlamaanka weli ma aysan go-aamin arrimo dastuur loo ama cod oo dastuurka baarlamaanka u qaaday oo runtii qodob dastuurina maaha laakiin waa waajib in lagu gudbo hab beeleedka ama hab qabaayilka xisbi loo gudbo taas laftigeed waktiga ka harsan wakti hadda laisu abaabulo ama dadka soomaaliyeed ay ka shakiyaan in meel kale loo socdo ama dawladdii la dhibaateynayo ama arrimo kale lagu jiro marka waxaan isleeyahay marxaladaas hadda kasoo aaday labada qodobba munaasib ma aha waana ixtiraamaya waana taageeraya dhibano saaxiibadeyda inay ku fikiraan arrimaha la xisaabtanka dawladda laakiin waktigeeda ma gaarin ayaan leeyahay waad maasan tahay xildhibaan yacquub waa isku soo laaban doonaa adiga iyo xildhibaan kale cabdirashiid waxaan jeclaa markan martida kale barnamijka nagala qayb qaadanaysa inaan fursado siino ayaan daahir canshuur oo ka mid a ururada bulshada rayidka ayaa sidoo kale barnaamijka nagala qayb qaadanaysa bal ayaan arrintani xildhibaanadani madasha ay ku dhawaaqeen magaalada muqdisho ay kaga dhawaaqeen iyo walaaca dadka qaar ay muujinayaan iyo sida wanaagsan waa hadda xildhibaan cabdirashiid xidig oo guddoomiye a madashaasi uu u muujiyey in ayan iyagu ahayn kuwo dhibaato la doonaya dawladda iyo xukuumadda intuba bal ka urur bulsho rayid ahaan dareenkiinu waa sidee waa salaamantihiin idaacadda iyo xildhibaanada iyo bartasoorka oo ka qaybgalaya dooda dhammaan iyo shacabka soomaaliyeed kolley xildhibaanada waxay matalaan shacabka soomaaliyeed ayagaana codka siiyey madaxweynaha iyo xukuumadda intaba marka shacabkan hadda maanta kolley ra'yigayga aniga inta aan jiibanayay inta aan dareenkooda arkay waxay qabaan in arrintaas lagu degdegay ee xoogaa ay tahay qof haddee ayagaa madaxweynaha codka siiyey qof haddii shaqo loo diro ee loo dhiibo shaqada isagoon wixii qabanba la yidhahdo haddana ma qaban kartid waa qalqalaya qofkii maba qabanayaba because waxbaba ma qabanba marka waddankan colaaduu ku jiraa abaar xun oo caalamka iyo soomaaliya intaba dareenkooda ka dhisay hadda weli la daalaadhacayaan waxaa la rabay in hadday xataa dhaliilo arkeen ayagoo niid iyo tegin ee waktigaan is-abaabulin ee aan siyaasadan dhinacyada badan u diidmaysa aan laga qaadan advantage inay madaxweynaha iyo prime ministerka iyo xukuumadda intaba ay la fadhiistaan because agsay uleeyihiin inay la fadhiistaan laakiin in shacabka iyo miidiyaha la qalqalgeliyo oo saacadan loo arko xildhibaano broblem abuurayo dana qaasa wata aniga ilama fiicna midda kaleeto ayaga waxayba ahayd maanta degaanadii iyo shacabka ayaga naftirkooda because ayaga inay dhahaan anaga annaga le wax la xisaabtamayna ma aha ayagana waa inay ogolaadaan in lala xisaabtamo because shacab xildhibaanadan waa la ogyahay say kusoo wada bixeen qaar kamida iyo doorashadii sanadkan two thousand sixteenka dhibkii ka dhacay waa la ogyahay iyadoo saas taha waa la aqbalay waa la ogolaaday in ay soomaaliya mar walba xaalka ay joogto ay kasii gudubto oo aan gadaal loo noqonin marka waxay ahayd intay ku mashquuli lahaayeen inay hadda maaragtay madaxweynihii iyo la qalqalgeliyey degaanadii ay ka imaadeen fasax intay haystaan inay dadkii u tagaan baahida ay qabaan midda caafimaadka mid abni mid maxay ahaata waxbarasho mid kasteeta inuu qof walbeeto marka la isku soo noqdo uu ka keeno warbixin meeshaas laga ambaqaado dowladdana waxaan qabaa ilaa sanad in wakti la siiyo haddii isbi la dhisaayo iyo haddii laga xisaabtamayaba markaasita laga sii ambaqaado laakiin hadda isu erli khaasatan xildhibaan xidig siyaasadda soomaaliya aqoonu u leeyahay haddaa wax bilowdo ma ogid meelay aadayaan marka waxaan qabnaa in shacabkan iyo dadkan hadeertaan aan laguga jirin lana abuurin qalqal hor leh oo ummadan dib u horteeda meeloo aadaya aan la garanayn waayahay ayaan daahir aad baad umaadsan tahay brofesor cabdiwahaab ayaan siinayaa brofesor sidaad maqlaysay doodan dowladdani cusub waa ay cusub tahay oo hadda madaxweynuhu waxa uu jiraa wax ka yar afar bilood xukuumadduna waxay jirtaa wax ka yar laba bilood marka xaaladdu halkaa ay marayso maxaa la gudboon dowladda cusub ee uu madaxweynuhu ka yahay maxamed cabdullahi farmaajo horta run ahaantii dowladdani waa dowlad ordan weeyaan oo hadda yani ilaa boqol sano boqol beri may gaartin boqol maalmood may gaartay hadda leeyahay afar bilood ilaa saddex bilood hadda loo qiyaasaya dowladda horta waxaa la gudboon ballanqaadida ay samaysay inay fuliso oo ahaa yani inay dowlad wanaag soo bandhigaysa in micnaha yani accountability transparent ay dhici doonto in micnaha securityga wax ka qaban doonaan xagga xagga amniga wax ka qaban doonaan waxay ballan qaadeen in reconciliation ama yani deposition dhanbaa dalku ka dhici doono marka waxaa loogu fadhiya madaxweyne farmaajo iyo prime minister khayre inay micnaha fuliyaan ballanqaadkii ummadda soomaalida u sameeyaan taas ayaa loogu fadhiyaa waxaa kaloo oran lahaa nimankaan hadda yani xildhibaanada ah haddii ay run tahay halkaay ku jiraan ay nairobi tahay kulley xildhibaan abdi cabdirasiid ay sixi doono haddii xildhibaan xildhibaano boqol gaara ay nairobi ku shireen oo ay soo saareen yani qaraar ah yani inay doonayaan dowladda in la xisaabtamo wax dhiba ma laha maxaa yeelay dowladdu yani baarlamaanka waxaa loo asaasay sidiisaba dowladdu inuu la xisaabtamo baarlamaan saasaa loogu talagalay dowladda yani inuu la xisaabtamo wixii qadaday leedahay meeshay ka fiican tahay meeshay ka xun tahay intaba inay la xisaabtamaan xisaabtanku dhib ma keena laakiin midda muhiimka waxay tahay research aan sameeyey oo runtii aan doonaya inaan weydiiyo xildhibaan cabdirashiid xidig haddii ay ku shireen xildhibaano gaaraya boqol xildhibaan ay ku shireen magaalada nairobi yaa kulankan yani facilitation sameeyey oo micnaha boqol xildhibaan oo maanta nairobi ku shirtay yacni qaaraamaha ku bixi kara iyo waktiga ku bixi kara waxay u baahan tahay qof isbonsogareey yaa isbonsogareeya ma ku horeysa taa mid weeyaan midda labaad qaaradda africa ma dhicin boqol yani xildhibaan inay wadan kasoo baxaan ama nigeria kasoo masalan kasoo qaada nigeria yani baarlamada baarlamaanka nigeria ama kan south africa ama kan botswana ama kan kenya baan dhaha inay boqol xildhibaan soo baxaan wadankana ay ku shidaan o meesha kasoo saaraan horta qaaradda africa wax ka dhacday maaha waxaas waxaa kaloo rabaa xildhibaanka inaan weydiiyo soomaalidu waxba ma kala qarsoono soomaalidu inta badan waxba wax kala qarsoon ma laha waxaa laleeyahay hay-ad fadhigood ee magaalada magaalada nairobi iyo dowladda soomaaliya ayaa xoogoos ku dhacay marka hay-addan ayaa isbonsogareynaysa le nimankan yani waxaan doonayaa yani inaan su-aashaa weydiiyo xildhibaan cabdirashiid waxay ku jiraan waa tuun soo baxay oo ummadda soomaaliyeed isla dhex wareegaysa magaalada nairobi oo loo baahay ummadda soomaaliyeed inuu ka saara waxaa kaloo ina xus- xusid mudan waxyaabaha imanka ay dowladda ku eedeynayaan inta badan sax waay hadii si dab dabta laga hadlo yacni waxa weye inkastoo micnaha waktigii looga baahna xisabtanka runtii in in muddada siiyay ahayd in wakti fiican la siiyo micnaha yani dowladdu micnaha yani la siiyo fursad la siiyay ku shaqaysa taas aad ba runtii ay u fiicanto aan gabadhan ayaan baan ku raaxsanaa tahayda way waxaa marka waxaa rabaa marka su-aalaha taala marka inaan runtii aan doonayaa xildhibaan cabdirashiid xidig in uga jaahil bixiyo maaragta waayahay eh, cabdirashiid xadig laf ahaantiis ayaan siinayaa eh, intaanan gudagelin tuhamka eh, aad dadku ay qabaan ee aad ka dhawaajisay eh, profesor cabdiwahaab aad sheegayso intaan u gudagelin Eh, ayaan ayaa ku weydiisay oo ahayd idinku waxaad doonaysaan inaad la xisaabtantaan xukuumadda wax xun maahan waa wax wanaagsan in lala xisaabtamo dowladda Eh, xildhibaanada laf ahaantooda in lala xisaabtamo oo deegaanadii ay ka soo jeedeen oo laga soo durtay lagula xisaabtamo maxaynan uga shaqaynin arrinkaasi intii ay horboodi lahaayeen in ay la xisaabtan la galaan dowlad curduna weliba iyo su-aalihii kale uu ku weydiiyey profesor cabdiwahaab haddaad eh, dhegeystayaashana qaarkood inay waa- qabaan laga yaabo waa aad aad mahadsantahay.
aad kormarto waa mahadsan tahay Eh, ayaan iyo cabdi wahaab waan salaamaya aad baan u salaamaya waan ixtiraamaya fikirkooda ayaan walaal aada u mahadsan tahay Eh, marka hore commentiskaagii ee ahaa eh, eh, xaaladda iyo iyo dareenka dadka ay qaadi karaan waa wax jira weeye waana runtii fahamsannahay laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego problemka taagan ee meesha loo baahan yahay horta in la keeno haddii aan loo soconin xisaabtanka xataa hadda anagu xisaabtan uma socono laakiin sidii lagu xisaabtami lahay sidii la xisaabtami lahayd xukuumadda iyo sidii baxankooda baa check and balance loo samayn lahaa in la abuuro oo processkeedii la sameeyo waxaa laga hadlayo waa aas-aas waaye four point five lagaga baxayo lagu aadayo maxaanku yidhahdaa xisbiyada marka inaan lala fakirin oo mashruucda la keenin oo barnaamijka la keenin waxaan qabaa inaanay inaanay sax ahayn in la fakero oo wax la keeno dadka soomaaliyeed waxay ahayd inay inay inay inay taageeraan isbedel siyaasi ah oo ah eh, si dimuqraatiya ku imaanayo xisbiya ah oo qabaa'ilkii laga tegayay in horta taageeraan bay ahayd laakiin ha la aamusnaado dawladdaa dhibsanaysa ha la aamusnaado dawladdaa qalqalaysa ha la aamusnaado dawladdaa saa samaynaysa ani waxaan qabaa sax ma aha nidaamka dawligaana kuma jirto maxaan ku idhaahdaa ee khaladaad ka weyn baana lasii gelaya oo hadda aan la sixi karaynin laakiin in la la fakero oo wax la qabto oo la la wax la la la- la la diyaariyo aad bay muhiim u tahay laakiin annaga mar kalean ku celinaya qofka bini-aadmigaana hadduu ku dhaho hebel baa lay dhahaa hebel laguma dhe hebel baa lagu dhahaa inaad dhahdo sax ma aha annaga uma socono waxa soomaalidu ay ka baqayaan oo ah in mooshin laga keeno ra-iisul wasaare iyo madaxweyne iyo iyo speaker iyo cid kale toona waxaan u soconnaa inaan diyaarsano barnaamij aan afar dhibic shan kaga gudbayno oo aan ku noqonayno xisbi siyaasadeed Eh, waa run eh, yacquub meesha uu yidhi eh, maxaan ku dhaha dastuuri ma aha laakiin markuu xildhibaanka noqonahayey communitiga laga saxay waxay ku ji- waxaa ku jirtay laba sano gudaheed inuu xisbi ku biirahay ayaa qof walba ku jirta oo xildhibaan soo noqday markuu tartanka gelaya waxyaabihii laga seexay bay ku jirtaa laba sano gudahood hadduu xildhibaanku xisbi ku biiri waayena dee meeshuu aadaya isaga yaqaan taa waa mid Eh, marka mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad baan ku celinaynaa waxa cabsida dadku qabaan uma socono mana waana garanaynaa waana ka taxadaraynaa waana sheegnay maanta maxaan ku idhaahdaa annagoo runtii aragna boqolaal qaliilood oo iminka miiska lasoo saari karo haddana waktiga yar ay joogtay daraaddeed waxaanu rabnaa inaanu time siino annagoo xaq ule inaanu daqiiqada ugu horeysaba laga qabto waad aragtaan dowladda maraykanka boqol maalmood bay joogtaa wax ka dhacayana maxaan ku idhaahdaa eh, in loo qabanayo ciddii kiiskiisa qaadi lahayd madaxweynaha waad aragtaan Which is laba dawladood oo kala duwan weeye laakiin adduunku waa dawlad iyo dawlad waa macnaheed waa waa isla dawlad wey kiis iyo dawlad iyo system iyo qorshe uma baahna in maxaan ku idhaahdaa siyaabaha qaarkood loo fakeray waxay u baahan yihiin dariiqa saxda lagu hagaajiyo intaa marka laga tago profesorka waxaan rabaa aad aad ugu mahadsan tahay su-aalaadkaaga iyo dareenka jira intaba waxaan rabaa inaan kuu sheego aniga intaan ogahay labaatan xildhibaad oo nairobi isugu timid ma jirto okay aniga safar baan ahaa transit baan kusoo maray nairobi laba habeen baan joogay nairobi waxaan ku idhaahdaa eh, profe- eh, eh, safarkaygii nairobi aan soo maray laba habeen baan joogay labadaa habeen ilaa labaatan xildhibaan wax ka yar baa isku aragtay laakiin waxaa jira system lagu wada xidhiidho oo communicationa oo xildhibaanada annaga systemkaa midda laga shaqeynayo ma ahayn wax hadda iska bilowda xilligii doorashooyinka soo bilaabatay maxaan ku idhahda inta ka dambeysay oo dhan baa la wada xidhiidhayay Eh, maxaan ku idhahdaa waa laska warhayaa marka system network oo lagu wada xidhiidhaa jirta oo qofkii isagoo ama washington jooga ama maxaan ku idhahdaa muqdisho jooga ama jooga maxaan ku idhahdaa germany iyo france iyo u k inuu kaga qaybgeli karay ama nairobi jooga laakiin intaan hubo labaatan xildhibaan nairobi isuguma imaan oo mar isugu timid laakiin ciddii xamarka ka soo baxday faransidana waa sii maraysay cid iyo wadn meel kale ka timaadee faransidana waa soo maraysa taa waa mid wax shir oo nairobi ka dhacay oo si shaqa adigu nairobi baad joogtaa boqol xildhibaan oo shiraysa wax la qarin kara maaha ama wax qarsoomi kara maaha dowlad baa joogta kenya waad aragteen baraha bulshada waxaa lagu qoraya dowladda kenya responsi garaysay dowladda kenya waday dowladda kenya halkaa geysay wisis aan waxba ka jirin hay-adan aad sheegaysan ama waa maqalbacabkaaga iga horsay iga dowladda inay isku dhaceenna war kama haynina waan maqnaa hay-adana ma aqaana mana aana arag wenday wax wax naga bixiyana maanu arag waxaanu ahayn xildhibaano qaarna ay safar usoo socdeen qaarna ay safar ka yimaadeen oo wadanka usoo socdeen marka waxa weeye taasna intaasaan ka odhan lahaa oo wax hadda hawshaas ku saabsanin ma jirto su-aalaadkaahi haddii aan aan fahamsanaa intaas haddaan mid ka tegayna way xasuusin kartaa talla xisaabtanka walaashan ayaan ay ka hadlaysayna dee diyaar baan u nahay annaga ciddii nala xisaabtamaysa ee waa waa runtii diyaar baan u nahay waanan waanan tagnaa deegaanada waana tegi doonaa waana maxaan ku idhahdaa ka shaqaynayna haddii aa la yidhahdo inta aan ka shaqayn karnaba inta aan laga shaqayn karin waa meesheeda xildhibaan cabdirashiid adoo soo koobaya dhowr jer ayaad ku celcelisay waxaa jirta waxyaabo qaldan oo in aan indhaha aan ka qabsanno aysan ahayn ba aad ku celcelisay waxyaabo qaldan oo ilaa iyo hadeertaan aad is leedahay waa loo baahan yahay inaad kala hadashaan dowladda ama xukuumadda intuba ma jiraan runtii de maxaan ku idhahdaa dad soomaaliyeenu nahay meel walbana waad joogtaa washington baad iminka joogtaa waxaad jiree khaldanna boqolaal baad haysaa intaas boqol haddayna gaadhino kolle dhowr iyo toban iyo labaatanba waad haysaa laakiin annaga hadda stageka ma joogno waanu ku talagalnay annagoo ixtiraamayna shacabka annagoo ixtiraamayna xaaladda lagu jiro annagoo ixtiraamayna muddada yaroo lagu jiro waxaasoo dhan waxaan uga jeednaa inay wax ku saxaan oo aan lagu soo soconay khaladaadkaas ama meelaha laga gaabiyey ama ballamaadkii la galay ama maxaan ku idhaha ballanqaadyadii la sameeyey ay ugu dambeysay maanta ciidamada maarta wixii ka jiray oo ahayd ballanqaadkii loo sameeyey waxaasoo dhan baa u baahan in in maaragtay xal loo helo marka ma rabno annaga hadda inaan dhaliinihii aadno waxaan rabnaa in aanu dadka u sheegno xisaabtan wuu iman doonaa shaqada yadaana haddaan xisaabtami weynana annagaa mas-uuliyaddaydad naloo soo dirsaday ayaan mas-uuliyadda ay noo soo dirsatay baa meesha ka maqan oo aanu xildhibaano unahay oo ay maaragtay kuga keensatay meesha hadda ka hadlaysay waxay noo soo dirsadeen inaan iyaga matala haddii wax ka hadlaysayin waxaad ka hadlaysan iyagu ma hadli karaan annaga inaan hadallaa loo baahan yahay waa tahay marka bulshada soomaaliyeed ma ogolaateen wax la sheego aad baad umahadsan tahay xildhibaan yacquub cali aan ku laabanaya xildhibaan yacquub mar haddii uu saaxiibka uu leeyahay waxaanu doonaynaa in wixii khaldanna aan dowladda u sheegno wixii wanaagana aan ku dhiirigelino wixii muuqdana dadku ay u wada jeedaan aan la qarin karina la sheego marka xaaladda marka meesha ay marayso adinku maxaad ku diidan tihiin in hawshan madasha ay sameeyeen saaxiibadaada xildhibaanada qaar maxaase adiga kuu muuqda oo aysan dadka qaar u muuqan oo aad ku diidaysaa isu diyaariyo si loola xisaabtami lahaa qof diidaysa ama dowladdana ma diidi karto anagana ma diidayno waxyaabaha aan ka hadlayno waxaa ka mid ah marxaladii waktiga marxaladii waktiga kasoo aaday abaabulkaas ummadda soomaaliyeed ma jeclaysa mana soo dhaweyno anagana waxaan wakiilka nahay ummadda soomaaliyeed dareenkeeda iyo shacabka soomaaliyeed meel kasta ay gudaha dibadda ay joogaan ayaan wakiilka nahay marka dareenkooda in la ilaaliya ubaahan tahay waktiga dawladda haysata aada ayay u yarayd dawladdana aad ogtihiin madaxweyne farmaajo qaarka loo soo dhaweeyey ra-iisal wasaaraha markii la ansixinayo keligiisa baarlamaanka dhan aqlabiyad uu helay markii xukuumaddu ku dhawaaqayna boqol iyo shan xubnood ayaa mooshin ama ama kala soo jeedin u keentay marka taas waxaa loo arkaa in hoogaa meesha ay ka muuqato rabitaankeena ah in dhammaan wasiiro aan wada noqono dawladdana ma wada heli karto mana noo samayn karto marka sidaas darteeda ilaa hadda ima muuqdaan wax dhaliila ama dawladdan lagula xisaabtami karo ama lagula shiri karo mana noo muuqdaan ummadda soomaaliyana uma muuqato markii ay ummadda loo arko inay u muuqdaan ama dareenkooda ayagaaba na soo gaarsiinaya dawladdii waxyaaba ay ballan qaatay amnigi dhaqaalaha siyaasadda arrimaha bulshada ay ka gaabisay hadday ku jirtaa isbedeladii ama la wareegidii xafiisyadii iyo howlihii waaya aad baad umahadsan tahay ayaan daahir canshuur ayaan ku laabanaya ayaan bal ka waran doorka dhinaca bulshada rayidka waad ujeedaa yacquubna wuxuu leeyahay arrintani waa lagu degdegayaa xidigna su-aalihii aad qabtay wuuba ka jawaabay oo in aysan mucaarad dowladdu ku ahayn oy doonayn inay saxid iyo ay la yimaadaan iyo wixii dhaliilahana ay u sheegaan marka bulshada rayidka laf ahaantooda door inteleeg bay ka qaadan karaan sidii dhinaca horumarka iyo wanaagga waa mahadsan tahay horta xildhibaanada waa ayaga naftirkooda inay isfahmaan because haddii xukuumadii iyo maxay ahata baarlamaankii iyo madaxweynihii intaba aysan midaysnayn dhibay ummadan soomaaliyeed oo dhibka labaatan iyo todobada sano lasoo daalaadhicaysa ay kusii tahay iyo culays kale annaga hadda waa rabnaa in dawladda lala xisaabtamo laakiin waktigeeda hala gaaro waa markii madaxweynaha la dooranayo dareenka shacabkaa lagu doortay ee laga turjumayo in isbedel la helo prime ministerka markii la ansixinayo cod aqlabiyadaha lagu ansixiyey xukuumadda markii la ansixinayo cod aqlabiyadaha lagu ansixiyey intaas dhan waxaa la ilaalinayay midnimo in la helo oo dareenka shacabka soomaaliyeed la ilaaliyo oo aan iska qabsiga laga hortagay ahayd okay wax fiicanay sameeyeen xildhibaanada waa mahadsan yihiin laakiin waxaa la rabaa jiraa wuu dhacayaa waa bini aadan because madaxweynuhu maanta waa nin geed korkii saaran weyska korkiisa qofka saaranna qof kastoo yimaado wuu ruxayaa marka inuu soo dhaco iyo inuu laan cuskado intaba way way way way la gudboon tahay wax maaha waxa soomaaliya maanta dhexyaalla wax sahlan maaha laakiin ayadoon waxa la baabn ama aan maaragtay hadda qalbigii ummadan oo xoogaa degay oo isriga dawlad oo midnimo leh oo ummadaan ay hadda haddi ku tahay oo wax badan madaxweynaha maadaama laga filayo isagoo ka duwan yahay madaxweynayaashii hore waayo madaxweyneyaal ka horreeyaa soo maray hal sano iyo laba sano ayagoo joogan mucaarad laguma sameynin lamana dhaliilin laakiin isaga hadda waxaanba dhihi karnaa maadaama shacabkii ayba raalli ka yihiin in la ogaado waxa uu tallaabooyinka uu qaadayo laakiin haddii qof walba intu u tago uu yiraa waa khaldan tahay waa qaldan tahay isaga naftarkiisa waxaa ka dhumaayo istijaaha waana bini aadan oo pressure badan uu saaran yahay marka annaga waxaan qabnaa xildhibaanadeena sharafta leh ee na matala shacabka markii horena madaxweynaha ku doortay baarlamaanka ee ra-iisul wasaaraha ku ansiyey xakuumadda ku ansixiyey in ay wakti bal fugaan oo hataa hadday qaldamaan wax wax ma qaldana lama dhihi karo oo waa qaldami karaan laakiin in andar oo macnaha iyadoonlabaahinin wixii si tartiiba loo saxaan u baahanaa maahane wixii haddii la baahiyey cabdishu waa hadli doontaa waan kusiinaynaa cabdishu waxaa imaanaya kuwo kaloo ayagana beeninaya marka barlamaankii haddana hadday laba garab u kala jabaan taas waxay keeni kartaa Waay.
xisbiyadii iyo horumarkii wadanka uu gaari lahaa waxay ila tahay inaan la gaari karin Waa tahay.
Marka waxaan qabaa ayagoo isku duuban in midnimo xisbiyo horumarka wadanka xukuumadda saxideeda Waay.
madaxweynaha la xisaabtankiisa intaba ayagoo isku duuban ee loo wada gudbo lana wada wajabo annagana waa ka qayb qaadanaynaa saan horeba uga qayb qaadana mas-uuliyad qof kastoo soomaaliya saaran waayo madaxweynaha keliya ma saarna mas-uuliyaddan kulli dadka dhan ay saaran tahay waa mahadsantihin Ah, adigaa mudan Eh, cabdirashiid waxaad doonaysaa inaad hadal ku biiriso Ah, waxaan rabay ayaan inaan in yar eh, eh, weydiiyo walaashay adoo iyadoo aada u mahadsan warkeedana aan aada u dhegeysanaya aadna u ixtiraamayo ayaan de labada qobodeed ka hadashay ee ahayd in wakti la siiyo iyo in aan la mucaaradin labada dhibna iminka ma jiraan mucaaradna ma jirto waktina waa la siinaya laakiin systemkii la xisaabtami lahaa xilliga loo baado in la diyaariyo maxaa dhibo ku jira waata hadde systemkaas waa barlamaanko isku duuban laakiin barlamaan guruub ah ee meel fadhiyo oo weliba dadkan hadda sensitive a laiska wada qabaa waa ogtahay eh, xildhibaan xidig en, waxyaabaha ka dhacay siyaasadda iyo isbedelka iyo sida la kala yahay waa xogaala u tahay marka waxaan qabnaa annaga xildhibaanadoo isku duuban oo wada jira hadday wax wada saxayaan markii lasoo laabto oo halka fasaxa aan kaa laga dhex galo soo laabto halka inay halka aan kaa dhex maxay ahaatay galo qolo markale walba wixii ayaan ayaan ayaan lasoosaara gudiyaha baarlamaan in la sameeyo accountability intay keenaan wax la isku keeno la wada wajaha markaas wixii qaldamay iyo wixii horumar laga gaaray intaba ayaan ayaan mar kale haddaan kaa dhex galo walaala adoo aada u mahadsan baarlamaanka sidiisaba waxaa laba boqol iyo toddobaatan iyo shan iyo aqal sare looga dhigay inayna isku ra'yi noqon inay kala ra'yi duwanaadaan dibaydgareeyaan xildhibaanada qaar barnaamij keenaan xildhibaanada qaarkoodna barnaamijkaas ay kasoo horjeestaan lagaga dibaydgareeyo haddana markaa meesha baarlamaanku u bata la aado waata marka xildhibaanadoo isku duuban hadday wax la yimaadaan mucaarado la yimaadaan sixitaan maa dawladdu meesha waa ka baxaysa waad waad ma- waxaan rabaa marka xildhibaanadu inay ina inay qaarna kudlad noqdaan oo ay barnaamij la yimaadaan qaarna barnaamijkaa barnaamij ka duwan la yimaadaan laakiin haddii xildhibaanadoo isku duuban ay dhaliin la yimaadaan automatically systemku waa dumaya marka waxaa la rabaa inaynu aadno nidaamka eh, maxaan ku yidhahdaa caalamku ku shaqeynayo oo bahalkiya marka xildhibaanadoo isku duuban ha odhanin laakiin xildhibaanadu inay ra'yi yimaadaan xildhibaanadu ra'yigoodu wuxuu isku duuban yahay marka la codeeyo codku meesha u bato go-aanku u dhaco markaa kelima isku duumi karaa inta kale o dhan waa kala duwan yahay waad waad waad waad mahadsantihiin Eh, aya- ayaan ayaan iyo nairobi Ay- ee kuma shiro meel kale kuma shiro.
ayaan- dalkiina inaad ku shirtaan waaye waa tahay waad mahadsantihiin ayaan iyo cabdirashiid labadiinuba waa idinku soo laaban doonaa waxaan siinayaa profesor cabdiwahaab marka ay xildhibaanaduna ay qaarna leeyihiin waa in la sameeya nidaamkii lagula xisaabtami lahaa qaar kalena ay leeyihiin bal ha lala xisaabtamo muxume eh, bal wakti ha la siiyo maxaa la gudboon marka dowladani cusub horta run ahaantii waxaa weeyaan dawladdu ina la xisaabtamo wax dhiba ku sugan ma laha baarlamaanku waxaa loogu talagalay sidiisaba dawladda inuu wax loo yaqaano check and balance wax la ku sameeyo oo marka yani baar- yani ninka parliamentarianka ah wax loo ba motion buu keeni karaa xataa yani oo macnaha ku saabsan wax iyagoo la xisaabtan xagga dawladda ah anigu dhib uma arka taas ya nidaamka hadda yani cabdirashiid xidig ay wadaan iyo waxa dhib weyn uma arkay laakiin waxaan odhan lahaa wadanka gudihiisa kus ku jira waxaa kaloo odhan lahaa waa inaad noqda dad muwaadiniin ah oo dalkooda micnaa yani qofka waa in muwaadin yahay qofka waa in patriotic yahay micnaa wadankiisa u aada maarata yani ugu weyn yahay oo sirta micnaha dalkaaga yani wadan kale aadan maarata ku ku dhex samaynin midda kale oo jecla waxay tahay dawladdu ama ha curdun ha noqoto ama yani ama ama ha korto waxaa muhiima in lala xisaabtama yani qalabka wuxuu bilaaban karaa marka u hore dawladda ayuu bilaaban karaa marka waa in rabaa meeshaanaad ka qaldan tahay inuu ku yidhaha qofka yani ama qofka barlamentarianka uu yidhaha meeshaan ay ku qal waxaa loo waxaa loo yaqaana constructive criticism baa lahaa micnaha waxa weeyaan yani dawladdii waxa weeye waa lala xisaabtamayaa laakiin si micnaha oo destructive ma aha si micnaha yani burburina ma ahan laakiin waxa weeyaan waa in la yidhaahdo waa in la iftiimiyaa goldaloolada ay dawladda leedahay war meeshaas ay dabalkaas suga hadda dawladda dawladda dawladda ku dheer dhan baa ugu jirto in loo sheega qabladka loo sheega yani waxa weeyaan soomaaliya nidaamka ay kusoo jirta taariikhiya markaa fiirsido oo nidaam hantiwadaag u ahaa nidaamka hantiwadaagan waxa weeyaan runtii yani ma jiro wax loo yaqaano xubin yani waxa loo yaqaano yani yani yani parliamentarian micnaha mucaarada ma jiri jirin marka tii aysan maskaxda maskaxdeena aysan ku weynaanin yani waxaa loo baahan yahay in la helo rag macnaha parliamentarian ah oo si sax ah oo si nadiif ah oo si hufan oo si ay ku jirto soomaalinimo ay ku jirto si yani wadaniyad ay ku jirto ula xisaabtami karo dawladda ula xisaabtami kara taa haddii la helo yani waxaan iri waxaan waxaan oran lahaa waa arrin talaabo hore loo qaado weeyaan dalkan waa dal dimuqraadi waay waa wadanka soomaaliya dimuqraadi weeyaan waa dal dimuqraadi waay dal hal xisbi keliya uu ka tariya maahan nidaamka xisaabta xisaabtanta hadda waa la dhisayaa marka la xisaabtanku way fiican tahay laakiin waxaan oran lahaa ama qofka muxaafad ha ahaado ama mucaarad ha ahaado waxaa dadka soomaalka la gudbay qofka inuu muwaadin yahay qofka inuu yahay patriotic inuu yahay dalkiisa uu naxayo sirta dalkiisana uu banaanka keenaynin oo ku jirtaada banaanka ha keenin yani waxaa soomali soomali waxay oran jirtay gacmo galjin hoosta loo dhaqaa yani waxaa loo baahay xidig iyo raggan walaalaheena magaalada ku shiraya labaatan xubnood oo parliamentariana waa tiro aada u fara badan waayo waxaa fiican inay gudaha wadanka ku jiraan oo markaa yani halkaas ku asaasa waxay leeyaan taasaa runtaa yaa runtaan u qadarin lahaa waan runta talada maanta aan amray raggan parliamentarianka banaan ku shiraya inay gudaha wadankooda ku shiraan oo mar dalkoodii ay la qaybsamaan abaarta ka jirta amaan darada ka jirta dalka yani iyo wax walba dalkooda ka jira wanaaga ka jira wadanka hadda minka wuu soo kabanayaa waxaas waxa rabay inay qayb ka qaatanaya loo baahan yahay marka ani taasaan kula talin lahaa dawladdu waxaan kula talin lahaa naqudeedu inaysa qof kastoo mucaalada isu arkin qof qaranka duminaan loo arkin qarankan in la dumi maaha waa tahay aad baad umahadsan tahay cabdiwahaab gunaanadkii barnaamijka ayaanu kusii siqaynaa qof kastu xansiin doonaa daqiiqado kooban uu kusoo gebagabeeyo cabdirashiid waa maqlaysaa brofesorku wuxuu soo jeediyey in ay dadku idinku dhaliili karaan in dal dibadda intaad ku shirtaan aada soo saartaan go-aano qaar bal adigoo soo koobaya maxaad kusoo ganaanodi lahayd waa mahadsan tahay waxaan rabaa horta brofesorka inaan marka la idhaahdo waxa aan ka hadlayna waxay ahayd mucaaradad iyo barnaamij mucaaradada ma aha waxa aan diyaarinayna waa ko labo xataa la xisaabtanka xukuumadda hadda uma socono laakiin waxaan u soconnaa markii horena hadalkayga ku bilaabay wararkaydana aad ku arayseen inaanu nahay kudlad u gudbaysa xisbi siyaasadeed oo mustaqbalka ah ama xukuumadda sanad kadib halala xisaabtamo ama lix bilood kadib halala xisaabtamo ama halala xisaabtamo asbuuca dambe xisaab waa khasab waa in la xisaabtamaa waana sax waana ku raacsanahay brofesorka sida uu dhigay hadalka tan shirka nairobi waa kuu sheegaan waxaan laba cishaan nairobi jooga transit baan ku ahaa saaxiibaday baanu ku kulanay waa waa lasii socdaa nairobi waa marinka iyaga wey shir nairobi lagu qabtay oo barnaamij lagaga hadlay ma jiro intaasaan marka horena sheegay haddana ku celinayaa xildhibaan yacquub ayaan siinayaa xildhibaan yacquub haddaad na maqlayso maxaad kusoo gunaanadaysaa adigoo soo koobaya barnaamijka gunaanadkiisa ayaanu soo gaarnay
waad mahadsantihiin horta sida hadda hore uu sheegay madasha horu socod saaxiibaday ay ka dhawaaqeen runtii dadka soomaaliyeed ama ummadda soomaaliyeed dareenkood markaan fiirino uma arkaan waqtul hadalkan inay ka habboon tahay abaabulkaasi ka dhawaaqidaasna runtii dareen badan ayaa geliyisay dadka ummadda soomaaliyeed marka waxaan leenahay saaxiibadeydaba in oo dhinaca wanaagga loo aado waktigeedana lama gaarin waana la xisaabtami doonaa dawladda waxaan ognahay sideetan in ka badan shacabka soomaaliyeed inuu taageersan yahay barnaamijkaas oo uu fahamsan yahay in wadanku afar dhibic shan ka gudbo lana xisaabtamo oo hore loo socdo inuu aaminsan yahay waayahay cabdirashiid iyo yacquub waana gunaanadeena barnaamijka gunaanadka ayaanu joognaa adigoo soo koobaya
waan ogna waan ognahay xaaladeena si hoos ayaan isu kastaynaa marxaladii marxaladaha markii la maraayo dadkeen iyo baarlamaankeena xaaladdiisa aad ayaan ula socnaa hase yeeshee waxaan rabnaa in dareenka ama maraayadda soomaaliyeed dareenka shacabka waay dareenka shacabka inaan dhaawacno ama waxyar inaan shaki gelino ma rabno ayaan ayaan siinayaa iyadoo aanu ka codsanayno inay iyaduna soo kabto ayaan haye maxaad kusoo gunaanadaysaa aniga waxaan kusoo gunaanadayaa horta kolley dadkii mas-uuliyadda loo dhaariyey waa baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo xukuumadda annaga hadda waxaan nahay taageero in dawladda ay horumar gaarsiyo shacabka soomaaliyeed dadka ka baxa maahana mas-uuliyadna looma dhaarin qof kasta roolka uu ku leeyahayna isagaa laga rabaa inuu qaato hadday tahay baarlamaanka hadday tahay xukuumadda iyo hadday tahay madaxweynaha intaba waayo waxaan waa ammaano ammaanaduna waxay u baahan tahay si fiican ilaahay dartiisa in loo weji inta aad ammaanadaas haysid waa imtixaanay ku tahay waxaan rabnaa annaga xildhibaan xidig muxuu ogaalow u yahay arrinta soomaaliya wax badan oo kasoo shaqeeyey wakti biiraah oo kala soo bilaabay ilaa hadda wakti fiican ay joogto marka waxaan qabaa wixii intaas oo wax kasoo dhisaayey in hadda uusan isagu aan sabab looga dhigin xataa hadduu wax fiican ula jeedo waxa uu samaynayo maanta shacabka soomaaliyeed oo dhan dhagahooda waa taagan yihiin waayo dawladdan ayaa wax weyn laga sugayaa marka iyada hal ha- ha la eersado intii iyaga la eersan lahaa profesor cabdiwahaab ayaan ugu dambeyn isaguna siinayaa waxaan runta kaba karin lahaa barnaamij waxaan kusoo galaadi lahaa anigu in la horta marka hore laga- la la dhamaystiro dastuurka wadanka dastuurka wadanka qabiyo weeye manka yani waa in la dhamaystiraa taa mid weeyaan maxaa yeelay dastuurku wuxuu dastuur noqonaya marka shacibku u codeeya weliba shacibka soomaaliya may- may- muus- muusan codeynin dastuurka la dhaha- la dhamaystiro waxaa kaloo runtii aan odhan lahaa nidaamka axsaabta badan ha ansixeena macnaha baarlamaanka haddii hore haddii hore u ansixiyeenna imanka hala dhaqangelisho waxaa kaloon ku dari lahaa yani awoodda ba- yani aqalka sare iyo awo iyo awoodda maaragtay aqalka baarlamaanka waa inay caddaataa Een, nidaamkii hore oo micnaha baarlamaan yani madaxweynaha iyo prime minister isku dhici jirin awoodaha baarlamaan madaxweynaha iyo awoodaha prime minister hala ah, si fiican hala isla- hala hala qeexo si dalka qalqal kale uusan marka mar dambe uusan u gelin oo hadday dhacdo marka in mooshin la keeno marka yani oo dowladda yani xukuumadda lagu ridayo ama baarlamaanka yani ama ama prime minister lagu ridayo waa in marka ay caddaataa yani waxa weeya ay kala caddaata sharciyan inay kala caddaata ayaa muhiima marka taasaa runtii ani aad iyo aad u jeclaan lahaa nidaamka axsaabta fara badan hala hala hirgalo dastuurka macnaha hala hala halka hala turuxan bixiyo een awoodda yani aqalka sare iyo aqalka hoosena yani waa inay caddaataa een baarlamantarikan waa in la fasaxaa runtii xornimo yani yani si xor xoriyatu qowlka micnaha la fasaxa weeyaan waa tahay ayagan aysan runtii si qalad u isticmaalin laakiin si waafaqsan sharciga ay u isticmaalaan Waa taas ay runtii aniga aan kusoo guroobi lahaa barnaamijka maanta Eh, cabdiwahaab aad baad umahadsan tahay waxaan u mahadcelinayaa dhegeystayaal dhammaan martida barnaamijka ay nagala qayb qaadatay ee xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig xildhibaan yacquub cali maxamed brofesor cabdiwahaab cabdisamed iyo sidoo kale ayaan daahir canshuur dhegeystayaal intaasaynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka tan iyo kulan dambe nabadgelyo
anu intaasi ku dhaafno barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa nala socodsiinayay jamaal axmed cismaan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadka muslimiinta ku nool dunida ayaa isku diyaarinaya maalmahan soo dhoweynta bisha barakaysan ee ramadaan oo dhowaan inugu soo foole haddaba maxay tahay ahamiyadda bishan barakaysan ee ramadaan muxuuse yahay fadliga soonku waxaa arrintaas inoo faahfaahinaya axmed iid catoosh oo ka faallooda arrimaha islaamka kuna sugan dalka swilan ahaantii ramadaan eh, faa'iido weyn bay ugu fadhidaa haddii lasoo qaato bulsho ahaan iyo haddii lasoo qaato afraad ahaan oo dad ahaan haddii lasoo qaato waa jaanis horta qofka bini aadamku uu istaagayo oo markaa xisaab xidh uu samayn karo oo markaa uu eegayo wixii soo dhaafay iyo wixii kusoo socday laakiin haddii aan ka bixno wax yar eh, matalan dib haddaan ugu noqono magacan laftiisa ramadaan waxaa weeyaan carabtu ereygan waxay yidhahdaan inuu ka yimi arramudaa waxa la yidhaahdo waa quraylka aadka u badan oo xilliyada bilaha waxay u bixin jireen eh, xilliguu kusoo beego marka inta badan xilligan wuxuu kusoo beegmi jiray xilliga quraylka saa daraaddeed waxay u bixiyeen arramudaa bay u bixiyeen taariikhda dib haddaad ugu noqotidna waxaad arkaysaa waxyaabihii ugu waaweynaa ee muslimiintu ay gaadheen ama guulihii kala duwanaa ama eh, waxyaabihii kala duwanaa lagu dhaqaaqay inay ahayd bishan ramadaan sidoo kalena yani qur-aanku inuu kusoo degay bishan laylatulqadri inay bishan tahay marka waa muhiimad weyn bay bulshada u leedahay waa wakti markaa isku duubnaanshaha la raadinayo oo wakti xiriirkii bulshada ee dadka udhexeeya la raadinayo waa qofka haddii qof ahaan loo degana waktigii uu istaagi lahaayo is-eegi lahaa xiriirka uu dadka la leeyahay xiriirka uu bulshada la leeyahay xiriirka uu xaaskiisa la leeyahay xiriirka ilaahaysa la leeyahay iyo xiriirka naftiisa uu la leeyahay waxyaabahaas oo dhan waktiga la istaagi lahaa oo markaa qofka bini aadamku dib isku xisaabin lahaa weeyaan ramadaan wuxuu la xidhiidhaa soonku la xidhiidhaa oo qofku inuu cuntadii ka fogaado cilmi baadhisyada waxay sheegaan in maskaxda bini aadamku uu dhiigan jirka uu ku wareega boqolkiiba afartan uu qaato si uu markaa de fikirkan iyo waxyaabahan kala duwan ee maskaxdu ay ku kacdo uu markaa u fuliyo hawlahaas kala duwan markuu qofku biniaadamku cunto markaa culus uu cuno waxaa dhacda cuntada dhiiggaas maskaxda loogu talagalay in uu markaa tago meelo kale oo ay kamid tahay dheefshiidka ma garata hawshan dheefshiidka si loo fuliyo marka qofku markuu cunto badan cuno waxaad arkaysa inuu caajis noqdo inuu haamaansanayo inuu taasoo keenayso yani dhiiggii markaa ku filnaa maskaxda inuuna helayn marka yani waxaad arkaysaa xataa barna baryahan cusub waxaad arkaysaa dhinacyadan reer galbeedka waxaa kasoo bilaabma waxa la yidhaha five two method waxa la yidhahdo oo qofka bini aadamku inuu shan cisho caadi u noolaanayo labana cishona markaa uu soomayo waxwa yani soon soonkan sida muslimiinta oo kale maaha laakiin waa soon uu qofku ka fogaanayo cuntooyinka culus uu cunayo waxyaaba aada u fudud oo shurbad yar oo saddex waqti ama laba waqti uu cunayo taasoo la leeyahay yani waxay ka qayb qaadanaysaa in qofkii maskaxda bini aadamku ay si fican ufakerayso caafimaadkii jirku uu si fican ushaqeynayo suntii jirka maaragtay yani ku jirtay ay ka waxyaaba faa'iidooyin badan oo dhinaca caafimaad ayay markaa leedahay qofku inuu markaa waxa weeyaan soomo sidoo kale bisha ramadaan ayaa ah bil ay muslimiintu ku dadaalaan cibaadada iyagoo uu ka faa'iidaysanaya fadliga ay leedahay sida uu faahfaahinayo sheekh axmed sheekh cumar sheekh axmed taajir cibaadaadka in bishan si gooni loogu camiro waxaa kamida kow waa bishii horta soonka beelaha kale lama sooma soon waajiba inuu qofka muslimku awoodi karaa oo shuruudihii laga helay wujuubu siyaam inuu bisha ramadaan soonkeeda ku dadaalo oo soonka ilaashado soon nadiifa uu soomo waxyaabaha dhaawacaya ama awjabiyana uu ka fogaado waa kow laba bishani waa bishii qur-aanka maadaama bishii qur-aanku soo dega uu yahay shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aanu in bishan qur-aanka akhriskeeda la badiyo daraadeed nabiga sala allahu calayhi wasalama jibriil bisha ramadaan habeen walba uu u iman jiray habeen walba qur-aanku la dareerin jiray ama la akhri jiray marka bishan si gooni qur-aanka akhriskiisa loo badiyaa inkastoo beelaha kale loo baahan yahay laakiin bishan waa lasii jibaaraa waa lasii jibaaraa qofka inuu dhowr jeer dhameeyo ama ka badan ayuu isku dayaa waxaa kaloo kamid a camaasha bishan sida gooni in loola yimaado la isfarayo salaad ka baxsan salaadihii waajibkahaa salaad taraawixa loo yaqaano oo beelaha kale ayna qabin iyo salaad la yaqaano tahajud oo tobanka dambe la suubinayo waa salaad ka baxsan salaadihii kale oo si gooni bisha ramadaan loola yimaado qur-aan baa dhex socda waxaa kaloo kamid a cibaadaadka si gooni laysu faray in loola yimaado waa bishii deeqsinimada iyo sadaqada iyo gacan furnaanta lagu talagalay qofku ilaahay xoolo siiyey in xoolihiisa uuna ka bakayline meelaha baahidu ka jirto qaraabadaada iyo ehelkaaga iyo xigtadaada gaarahaan africa iyo soomaaliya meelaha ka jirta baahida iyo macaluusha iyo xeryaha qaxootida in gacan furan la bixiyo oo xoolaha ilahay darti loo bixiyo arrimahaasaa kamid ah xuseen arrimaha bisha ramadaanka si gooni in loola yimaado laisfarayo intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelya
waa tahay xuseen barre aadan ayaa inala socodsiinaya barnaamijkaasi umuuraha islaamka halkaad ka dhegaysanaysanna waa v o a xaatanna ogeysiis haddii aad joogto waqooyiga ameerika waxaa barnaamijyada laanta afka soomaaliga ka baxa aad ka dhagaysan kartaa telefoonkaaga gacanta adigoo garaacaya hal sideed lix toddoba lix toddoba shan eber labo toddoba labo ama hal lix afar hal shan shan labo shan eber shan eber haddii aad isticmaalayso shirkadda telefoonka ee t mobil si aad lacag la-aan ugu dhagaysato wararka v o a waxaad wici kartaa hal toddoba hal labo afar laba labo lix sideed eber saddex telefoonka gurigaaga iyo kan gacantaba waa aad ka dhagaysan kartaa v o a waa tahay aad iyo aad baad umahadsan tahay falastiin axmed iimaan ay ahayd dhegaystayaal idaacaddii galabnimo halkaas ayaanu kusoo gebagabaynaynaa anigoo jamaal axmed cismaan iyo falastiin ayaa idinla socodsiinaya tan kulan dambe nabadgelyo